raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu idil hantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada barnaamijka bandhiga waraysadaynu kugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo kaashanaya kuwa hirshabeelle ayaa waxa ay kooxaha nabaddiidka al-shabaab ka caabiyeen magaalada matabaan oo isku day ay damceen kooxaha nabaddiidka al-shabaab inay kula wareegaan ku soo qaaday weerar haddaba waxaynu kaga haynaa warayse la xidhiira arrimahaas sidoo kaleto barnaamijka waxaynu kaga haynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaan dooska ee gorgor oo kala dhex galay maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada balanballe qodobada kale caawa barnaamijkeeda kuga hayna waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya oo magaalada muqdisho ka daafuray ka daafurtay madasha qaran ee yaraynta khataraha waxaynu kaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi shirweyne looga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo isku dhacyada waddamada geeska afrika ayaa ka socda oo ay soo qabanqaabisay macadka heritage ayaa ka furmay magaalada magaalada jabuuti waxaynu kaga haynaa shirkaasi oo ay ka qayb gelayaan madax badan oo soomaali ah waraysi iyo warbixinno la xiriira qodobada kale caawa barnaamijka idinkagu hayna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa uu kulan looga hadlayo dardargelinta gurmadyada loo sameynaya dadka ay sameeyeen abaaraha la qaatay ururada bulshada rayidka ah haddaba waxyaabaha uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha waxaad ku maqli doontaan barnaamijka bandhigga waraysyada sidoo kaleto barnaamijka waxaynu idinkugu haynaa guddiyada doorashooyinka dalka oo afartan iyo siddeed saacadood u qabtay inay doorashada golaha shacabka ku bilaabaan maamulada ay ku dhiman tahay bilaabista doorashada golaha shacabka ee puntland hirshabeelle iyo jubbaland waxaynu kaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi qodobada kale caawa barnaamijka kugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada asluubta ayaa maanta soo saaray awaamiir ay ku aruurinayaan awaamiir lagu amrayo in la aruuriyo carruurta ku dayacan waddooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo duruufo kala duwan kula nool darbiyada magaalada muqdisho ciidamada koonfur galbeedna waxaa howlgallo qorshaysan ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada baydhabo iyana waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xiriira qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan inta uu socda barnaamijkeena mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idil hantiinba kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo habeen walba marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan radio muqdisho mawjada sagaashka magahaartis taas oo ku xeeran magaalada muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood aynu ku bilownay magaalada balanballe ee gobolka galgaduud ciidamada gorgor iyo oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa kala dhex galay maleeshiya beeleedyo ku dagaalamay magaaladaas duleedkeeda deegaan lagu magacaabo ka xandhaale haddaba si aan wax badan uga ogaano ka ciidamadaasi iyo howlgallada ay ka sameeyeen deegaanadaasi waxaan qadka telefoonka magaalada balanballe gordhaweeto ku wareystay asad bedel oo ka mid ah dadka u olooleeya arrimaha nabadda magaaladaasi haddaba isaga ayaa faahfaahin ka bixinaya
waa mahadsantiin dhammaan bahda radio muqdisho walaalow waa hawshii meel fiican bay noo maraysaa waxaan shalay gaarnay deegaankii lagu dagaalamay tuulooyin dhowr meelood oo dhacday ay ka dhaceen haddana waxaan ku sugannahay meel la yidhaahdo u dhow ka xandhaale meel yidhahdo dagaalka dambeeya uu ka dhacay xaaladdu hadda waa degan tahay waxaan ku guulaysanay in ciidamadu ay dhex degaan labadii maleeshiyo dirirtu ka dhexaysay xilligaan aan joognana waxaan wadnaa qaabkii la isugu keeni lahay odayaashii labada beelood halkaasna ay uga bilaaban lahayd in xal waar laga gaaro wixii meeshaan ka dhacay waaya guddoomiye marka ee dagaalka sida la sheegay aad buu usoo laalaabtay maxay tahay wax dhabta ah oo laysku hayo
dhacdooyinkani waxay quseeyaan inta badan waa wax deegaamisi ah iyo aanooyin qabiil laakiin runtii ma aysan helin fursad inta badan dadkaani ay ay uga shaqeeyaan in nabadda wakti badan la geliyo laakiin inta badan waxaa dhacdooyinkaanu ay daba socdaan ama ay ay ujeedadoodu ay tahay waa wax un deegaameysi quseeya iyo muxuu ahaay aanooyin qabiil marka wax kasii weynay ma jiraan waa qodobada ugu muhiimsanayo dadkaani mar walba daliilta u dhex marto waa intaas waaya tillaabooyin fiican baad samayseen oo ciidan ayaa kala dhigteen oo dhiiggii baad kala badbaadiseen wakti intee la eg bay idinku qaadan kartaa inaad maleeshiyaadkan hubaysan aad kala qaadaan
niyow waa mahadsan tahay niyow ujeedadeena ugu weyney waa in aan ilaa aan gaarno hadafkeena oo ah in meeshaani dad si nabada ay u wada joogaan dadkaani waa dad soomaaliyeed waa dad walaal ah
waa tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada guraceel oo faahfaahin ka bixi oo ka mid a dadka isaguna ku sugan deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ee balanballe haddaba markaan aynu dib ugu laabanaa asad bedel oo isaguna qadka telefoonka ku wareystay isaguna faahfaahin ka bixinaya waxyaaba u qabsoomay ilaa iyo hadda isaguna sheegay in ciidamada la kala qaaday beelaha walaalaha ah ee digirta ku dhex martay ciidamada gorgorna ay halkaas ka howlgelayaan
mahadsan tahay deegaan hoos yimaada degmada balanballe ka handhaara la yidhaahdo maalmihii lasoo dhaafay dabcan waxaa ka jiray qababaasyo badan oo dad badan ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen waxa weeye meelo badan oo kale oo eriyaas degmada balanballe deegaanada hoos yimaada ah oo labadan cidood oo hadda walaalaha oo dirataan ay dhex martay ay wada degan yihiinna waxaa ka dhacay dilal iyo adigu arrimo badan noocaas marka arrinka waan kusoo baxnay waxaana kusoo baxay ciidamadii qaranka commandoski gorgor ciidankii gaarka u tababarnaa commandoski gorgor ciidamo ka socda madaxtooyada galmudug nadsugid boolis iyo waxa weeye laamihii amniga oo dowlad goboleedka galmudug u ka koobnaa ciidamo badan ka socda meeshaa kusoo baxay dhigjoojina ka sameeyey ugu dambeynna waxay mahad maraysaa in ciidankii gorgor oo iyagu ah kuwa lagu aaminay amniga dadka walaalaha oo hadda deegaanadaas ku diriraya ayaa amnigii deegaankaas gacanta ku haya meelihii diridaya dhex degan waxaana sugaynaa insha allah biri in guud ahaan amniga deegaanadan udhexeeya balanballe iyo burceel udhexeeya in si buuxda ciidanka duska gorgor lagu wareejiyo maleeshiyaadka labada dhinac kasoo kala jeeda oo hadda ama jiidan hadda aan joogno ha noqoto ama kuwa kale ee dhinacyada xiga ha noqote lana dabihooda ay iska dhigaan kuwii magaalooyinka yimidna magaalooyinkooda ay ku noqdaan kuwii deegaanada joogayna ama kaxdaal ha noqoto ama oodaal ha noqotee deegaanadooda ay ku joogaan si nabad ah amniga cidda sugaysana ay tahay ciidanka commandoska gorgor halkaasay joogtaa xabad joojintaa markay noo hirgesho kadibna qorshadu waxaa weeye in insha allah la iskugu yeero dadka ciqaasha ah iyo siyaasiyiinta deegaanka ayna wax iska weydiiyaan amniga sidii loosoo sidii loosii xoojin lahaa islamarkaana way u dhici lahaa ay u bilaaban lahaayeen kulamadii dadka wada dhashay dirirta ay dhex martay reemihii ree magaal bay iskugu imaan lahaayeen wixii tabashaana looga wada hadli lahaa loona soo afjari lahaa colaadan bulooyinka hadda soo jirtay halkaas hadda noo jirtaa ismano
adinka iyo ciidamada dawladda oo iskaashanaya hadda waxa aad tagteen furimaha dagaalka meesha walaaluhu ay ku dagaalamayaan dadka wada dega balanballe iyo duleedkeeda maxaa ilaa hadda intee furimada ayaa tagteen maxaadse ka qabsoomay furimaha aad tagteen intaan ii sheegtay oo ka dheeraada
anaga horta jihada galbeed oo dhan jiidihii ka jiray waa tagnay dadka degaankuna dee wadadooda degan oo hadda meelo badan bay cidahooda degan yihiin laakiin jihada hadda oleyska ugu badan uu ka jiray waxay ahayd meesha aan ku magacaabay waxa weeye ka xandhaale iyo udhexaysay oolaale marka jihadaas laftirkeeda iyadaaba waxay lahayd jiido badan marka guud ahaan waan ku wareegnay waanu ogaanay inta maaragtay dadkaas maleeshiyaadka labada dhinac ay kala joogaan qolo walbana meesha aan islahayn hadda waa waxa weye inta xabadjoojinta ay ka hirgelayso waad kala joogi kartaan ciidankan waa degi karaa ayaynu maaragtay gadaal u bixinay waxaweye kuwaana gadaalaan u bixinay oo qadyaha arsokood ka xandhaalana ka xandhaalan kusoo celinay oo waxa weeye meeshii ciidanku ay degi lahaayeen oo dhexda ahaa waxaan kasoo gurjinay kuwii kalena iyagana gadaal baan u celinay qorshaduna waxa weeye oo dhanka xaggiisaan u fiixnay oo ciidamadu laba qori oo issaara dhexdooda ma joogi karin marka space ay ku shaqeeyaan inta xadajoosinta ay ka hirgelayso baa hadda indhaindhaynta ugu horeysa ay ahayd halkaasay maraysaa ciidankoo caawa halkaasay kala dhex degan yihiin inay hadlisaan ciidanka kumaandosu gorgor ay hadda u dhex fadhiyaan laba qori dhexdoodna qorshuhu maahane guud ahaan in ciidamada qaranka oo hadda maanta soomaaliya ka howlgelayay kuwii lagu kalsoonida badnaa ayaa hawshaan hadda ku jira iyadoo al-shabaab ay qabsanayaan degmooyin soomaaliyeed oo maanta la joogo matabaan aad ogtahay dhibka ka dhacay ayaa ciidankii kumaandooska gorgor oo la rabay meelahaas iyo meelo kaloo ka fogda inay ka howlgalaan waxay ku howlan yihiin beenihii waa dhashay oo amnigooda la sugayey oo maaragtay iyadoo la rabay inay maaragtay ciidanka waxa weye sii tabantaabiyaan ayaa hadda maanta ciidankii halkaasna ciidankii laga dhabarjinaya degmooyin al-shabaab ay maanta dhibaato ka geysanayaan sida matabaan meelo badan oo kalena ay dhibka wadaan waxaa weye ciidankiina uu ku mashquulsan yahay dadkii wada dhashay oo hadda meeshan ku dirirayay marka waxaan rajaynaynaa inay colaadaan nala soo afjaranto insha allah bidan fiican baan hadda joognaa maalmaha soo socdan insha allah in warar fiican oo lagu qoro oo dadka xoolanaqatadaana nabadda waa rabaan ay waxaa weeye ku farxaan waxaa weeye guud ahaan ummadda soomaaliyeedna ay ku faraxdo oo ay soo yeeri doonaan insha allah sidow dagaalka ka xandhaalay aada u soo laalaabtay beelahaas wada walaalaha oo wada dego ilaa iyo qarniyaal isu soo dagaalayo sidee looga gudbi karaa mushkiladan taagan oo ah in reebaadiyahaasu mar kasta dagaalo ay u dhex maro maxay salka ku haysaa dagaaladan mar kasta soo laalaabanaya
horta dadkan inta badan soomaalidu waa dad wada degan xoolodhaqatana ah qaybo kamidana ay beeraleeyihiin marka qolyahan hadda galguduud jooga qorshuhu waxaa weeye mushkiladda ka jirta waxaa weeye waa dhulka daata iyo arrimo aanooyin ka anigu hadda shaksiyan waxaan u maraynayaa sideedii sano u dambeysay goblihii ka dhacayay degmadaad iyo deegaanada hoos yimaada inta badan hoggaan ayaan ka ahaa haddaan bagedi ahaanba aan la oran karinba inta badan hoggaan baan ka ahaa marka wax walba waa ka qorayna dadka tabashadooda waa ognahay tabashadu mar walba waa dakano waa waa wiil adii la dilay aan la qancin oo adoon ah oo cilbad qaba oo aan biyana ka qaadan aabbahala la dilana lagu yiri oon la daaweyn oo dhina labada dhinacda ka jirta waa dadku in dhulka daad finka ana maalin walba ay colaad ay ka jirto oo qolo walba maaragtay arrinka ay maaragtay caabasho ka muujinayso arrintaasa ugu badan waa dhulka iyo arrinta aanada arrimahaasna haddii aan go-aan ka gaarnay oo dadka hadda waxaa weeye meelihii ugu macquulsanaa oo hadda afrisnaa oo ama baraahiin ku yaaleen ama ceelis ku yaaleen aan soo jeedinay in kaado waxaa weeye amnigii iyo arrimihii kale oo dhanna markaas wadahadal laga furay oo la hagaajiyey arrinta ay u burburtay oo u dhammaatay mar walba aan ku jirayna waxay ahayd ciidanka ammaanka oo arrinkaas gacanta loo geliyo inay arrintaasu ama dadkaas xaaladoodu inay meeshaas ka baxaan oo amniga inta dayacmo dadkii islaan amaba maaragtay ilaa log mar walba u baahnaa ammaanka iyo waxa lagu heshiiyo hergelin bay rabaan dadka shacabka marka inta laisku keeno ay heshiiyaan waxa ku heshiiyaan waxaa dhowra dowlad dowladdaasna inta badan waxaa wax lagu dhowraa waa awood waa ciidan qaran marka waxaan rajaynaynaa midaan inay noqoto maadaama mar walba cilada jirtay oo ay ahayd in heshiiska la gaaro awood in lagu daro ciidan ciidan ilaaliyo wixii lagu heshiiyey oo hirgeliyaa ka dhimanayd maanta meeshaan waxaa jooga imaan doski gorgor baa arrinkan maanta nagala shaqaynaya oo caawa kala dhex fadhiya labadii ciidan cadow badan oo kale oo fara badan uu maanta soomaaliya ku furan yahay marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto midaan midaan ku guulaysano ayna noqoto insha allah midii ugu dambeysay saasaan rajaynaa ismaana
tahay weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada ciidamada ammaanka koonfur galbeed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay ku dilay maleeshiyaad argixisada al-shabaab ka tirsan kuwa iyadoona kuwo kale nolosha kusoo qabtay haddaba si aan wax badan uga ogaana arrimahaasi waxaa qadka telefoonka noogu warramay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane eliyaas
dhammaan maaragtay shaqaalaha t v-ga iyo raadiga qaranka aadaad umahadsantiin waa idin salaamayaa intaas kadib maanta maaragtay waxaa dhacay dagaal maaragtay lagu bacsanayo nimankii argagixisada ahaa al-shabaab tuulooyin hoos yimaado magaalada baydhabo ayaan maaragtay maanta saaka markii ahayd saacadda sagaalkii subaxnimo ayaan tagnay ceeldoon iyo maaragtay saydeelow meel la yidhaahdo ayaan tagnay iyo yaaqle dhowr tuulooyin ayaan soo marnay marka tuulooyinkaas qaar ka mid ah ayaa marka waxaa ka dhacay dagaal iska horimaad ah ayaa ka dhacay ninna waa lagu dilay laba nin waa lasoo qabtay nimankii argagixisada ahaa laba nin ayaa laga soo qabtay ninna waa laga dilay ma garatay waaya marka howlgalku deegaanada uu ka dhacay ee ciidanka ay ka sameeyeen imise kilomitir ay u jiraan magaalada kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed ee baydhabo
soddon kilomitr ay u jiraan tuulooyinkaas way ku dhow yihiin soddon kilomitr ay u jiraan magaalada baydhabo waayahay marka howlgallada deegaanada aad ka samayseen yaa idin soo sheegay in kooxda nabadiidku halka ay ku sugan yihiin oo ay ku dhuumaaleysanayaan mise deegaano iyagu ay hore horey u haysteen oo ay horey ugu sugnaayeen oo dadka ay ku dhibaateynayeen ayaad howlgallada ka samayseen
horta nimankan waxa weeyaan nimanka nabadiidka ahaa tuulooyinka markay joogaan ciidan badan ma ahan maaragtay tuuladiiba waxay ku joogaan toddoba qof ama lix qof ayay ku joogaan hal nin ama laba nina qori wata marka waa niman ayagaba iska daciif ah iska tabar daran oo maaragtay tuulooyinka saasay ku joogaan borbagandadaas ay ku haystaan dadka shacabka masaakiinta ahaa borbagandadaasay ku haystaan niman abood leh ma ahan nimanka maanta dagaalka maaragtay la dagaalamaya ciidamada madaxtooyada la dagaalamaya waxay ahaayeen niman ka yimaaday maaragtay isheeg adiga gobolada ka yimid gobolada dhexe ay ka yimaadeen fasax ahaan ay u yimaadeen marka meeshay ku sugnaayeen qaarkoodana waxay ahaayeen kuwo maaragtay zakawaadka u qaabilsan ay ahaayeen marka waana naloo sheegay riboodkoodana waan haynay tuulada markaan galnay waxay isku dayeen inay maaragtay dagaalamaan markii dagaalkii ay isku dayeen inay dagaalamaan dhowr xabadood ay soo rideen kadibna square lagu qabtay wayna isdhiibeen kuwa kalena way carareen marka laba nina la qabtay midna dagaalku ku dhintay ma garatay waayahay marka gobolada dhexe ayaa qaarkood sheegtay inay ka imaadeen kooxda nabadiidka dagaalka aad la gasheen deegaanka howlgalka aad ka samayseen dowladda maamulka koonfur galbeed miyaa ciidankeeda hore u jooga mise kooxda nabadiidka ayaa ku sugnaa deegaanka
deegaanka marka hore shabaab ay haysan jiray waa laga xoreeyey markii laga xoreeyey ciidamada dabcan mararka qaarkooda waxay soo aadaan magaaladay soo aadaan marka shacabkaa iska joogay meeshaas laakiin ciidamada way ka warqabeen dhuumaaleysi ay ku yimaadaan shabaabka habeenkii ay yimaadaan dhuumaaleysi ay ku yimaadaan marka magaalada ayaga ma haystaan marka saakadan marka naloo sheegay inay yimaadeenna waa tan la weeraray maaragtay oo qaarkooda lasoo qabtay qaarkoodna maaragtay la dilay
weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada markaana aynu eegno guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha u qabsoomay sanadkan sii dhammaanaya iyagoona sheegay in sanadka laba kun labayo labaatan ay u qorshaysan tahay in ay yareeyaan khataraha uu leeyahay la dagaalanka musuq maasuqa isagoo soomaaliya dhibaato badan ku haya haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaa qadka telefoonka ku wareysanay guddoomiye ku-xigeenka guddiga la dagaalanka musuq maasuqa doctor xasan isagoona faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha u qorshaysan sanada soo socota waad mahadsantahay walaashay guddigan runtii heerar badan buu soo maray heerka koowaad waxay ahayd in shuruucda guddiga la dhiso waayo sidaan unahay wadankeena soomaaliya muusan jirin hadda ka hor hay-ad madax bannaan oo soo martay in la sameeyey sidaa darteed maadaama hadda dowladdii ay go-aansantay inay sameyso hay-addan madax bannaan waxaa laga soo bilaaba dhisada shuruucdeeda shuruucdaas oo kasoo bilaabatay wasaaradda cadaaladda shuruucdii marka la dhamaystiray golaha wasiirada ayay soo mareen kabacdina baarlamaanka ayaa loo gudbiyey labadiis aqalba oo ay saxiixeen kadibna madaxweynaha ayaa wareegta kusoo saaray faafin rasmi marka shuruucda sidaas bay soo mareen oo markaad kulley haddaad aragtidna ama markaan akhriyey wadanka ee soo maray xeerka ugu wanaagsan oo aan isleeyahay dad dalkan rajo fiican ka leh ama u naxay ayaa dejiyay xeerka guddiga uu ku dhisan yahay oo xeerarka aan arkay ee ugu wanaagsan ayuu ka mid yahay xeerka markuu dhammaaday waxaa bilaabatay haddana in lasoo xulo xibnihii guddiga oo sagaal ka kooban waxaa lagu soo xulay sharciga aan qornayn ee waayahan dambe dalka soomaaliya ka socda ee loo yaqaano four point five-ka marka afar dhibic shan baa lagu soo xulay sagaalka saasay ku yimaadeen xibnaha kabacdi golaha wasiire ayaa baaskareeyey golaha wasiirada markay baaskareeyeen baarlamaanka aqalka hoose ayaa baaskareeyey kadibna waxaa kusoo baxay wareegtada madaxweynaha waa la dhaariyey kadibna faafinta rasmiga kadibna guddoonka ayuu doortay marka guddiga heerarkaas kala duwan ayuu soo maray run ahaantii waxaa jira meelo ay dadku mararka qaarkood ay dadka aan la socon heerarka guddiga uu soo maray ama aan la soconin dastuurka dalka iyo xeerka guddigani waxaa la yidhahdaa guddigani sharci maaha oo mausan baaskareynin aqalka sare taasna waxaan isleeyahay waa dadka oon aqoon u lahayn dastuurka dalka u yaalla iyo guddigani sidii habraaciisa uu qoran yahay saan kuu sheegay shuruucda guddiga labada aqalba ay soo mareen process labada aqalba uu ansixiyey madaxweynaha xeer kusoo saaray wareegtada faafinta xibnaha guddiga sida loo xulay habraaca is waxay ku qoran tahay dastuurka dalka sidoo kale marka uu soo maray arrinta ah inuusan aqalka sar guddiga ansixinin ama aanan soo marin dastuurka dalka kuma qorna dastuurka dalka waxaa ku qoran awoodaha uu leeyahay aqalka sare awoodaha aqalka sare uu leeyahay ee ah shuruucda ama xibnaha in la hergeeyo ay tahay kama mid aha guddiga mataqaanay la dagaalka musuq maasuqa waxa ay tahay keliya inuu aqalka hoose uu maro dastuurkana sidaasa ku qoran waxaa jiray arrin ay sameeyeen aqalka sare oo khalad ah oo ah markii xeerka ay loo gudbiyey inay ku dareen oo yidhaha arrin in xibnaha guddigana baarlamaanka inuu ansixiyo baarlamaanka labada aqalba wuu noqon karaa markaasi sidaa darteed arrintaa baarlamaanka waxay ku khilaafeen golaha shacabka ayuu leeyay dastuurka dalka xeer kasta oo dalka la sameeya hadduu ka hor yimaado ama sharci kasta hadduu ka hor yimaado dastuurka waa waxba kama jiraan waxaana arrintaa caddaynaya dastuurka federaalka soomaaliya cid kasta oo ansixisa sharci ama xeer ka hor imaanaya dastuurka inayna waxba ka jirin marka arrinta ah baarlamaanka in xibnaha guddiga uu mara ma aha arrin labadiisa gole ma aha arrin waa arrin khilaafsan dastuurka oo xeerka ay tahay in dib loo soxo sidaa darteed guddigan waa guddi sharci ah waa guddi dastuuri ah waa guddi heerarkaas oo dhan soo maray ilaa uu shaqadiisa bilaabay sidee u xilsaaran la dagaalanka musuq maasuqa iyadoo guddigan ee tahay mid madax bannaan guddigani saan sheeg waa guddi dastuuri waa guddi madax bannaan siyaasad buu ka madax bannaan yahay cid kasta uu ka madax bannaan yahay fulinta uu ka madax bannaan yahay golaha sharci dejinta uu ka madax bannaan yahay golaha mataqaana jurishiriga ama cadaalada waa hay-ad gooni oo dalladaas sare ee dalka hoos tagta laakiin shaqadeeda si fuul ugu madax bannaan sidaa darteed inkastoo guddiga uu bilow yahay oo maadaama uusan lahayn hay-addan waddanka ay horey ugu jirin wax kasta hadda zero aan ka bilaabayna mataqaana habraacyadeedii iyo xeeraasyadeedii iyo habkay u shaqeyn waa wax hadda bilding ku jira ama dhismo ku jira laakiin annaga haddii ilaah yaraa insha allah subxaana watacaala waxaa naga go-an si cadaalad oo madax bannaan inaan dalkan uga shaqeyno annagoon cidna waxa sharciga uu noo banaynaya ee dastuurka dalka uu noo banaynaya xeerka guddiga uu dhisa noo banaynaya aan cidna uga heebeysanaynin waayo maxaan xasuustaa walaashii annaga guddi ahaan waxaana la dhaariyey ramadaan iyadoo ay tahay waxaana la dhaariyey tobanka dambe oo ramadaan oo ayaamaha fadliga badneed oo ogtihiin annagoo sooman marka annagoo sooman oo tobanka dambe oo ramadaan ku jirna ayaan kitaab qor-aan gacanta saarnay marka ma dhacayso insha allah subxaana wa tacaala awoodanada bini aadnimi waxa ka baxsan waxaan ahayn inaan cidna aan ugu heebeysano oo sharciga dastuurkuna ogolya siday tahay aan u diyaarsannahay inaan aan ugu shaqeyna dadkaas iyo dalka iyo diinta soomaaliyeed marka guddigan insha allah subxaana wa tacaala waxaan rajeyneynaa inay mar dhow shaqadiisa la arki doono dadka in badan waxay yidhahdeen weli wax mayna soo xirin weli mayna dad xirxir maxay tahay shaqadiina goormaad qabsanaysaan shaqadana shaqadu kama bilaabato in wax la xiro mararka qaarkood kiis qaarkood ayagoon waxba la xirin baa la xallin karaa in cid lasoo xiro ama lasoo eedeeyo waa darajada u dambeysa haddii kiiskaasi kale loo daaweyn waayo oo u baahda in maxkamadda horgeeyo ayay tahay in la horgeeyo marka macnaheeda maaha haddaanan cid still aan maxkamad keenin aanan cid soo xirin inaan shaqaynin maaha waan shaqeyna habeen iyo maalin si daacad ayaanan rajeynayna inaan shaqadan ugu soo baxno waanaan gudan doonaa insha allah
in dib in laba xafladood ay qabsadaan qaar ka mid ah guddigan iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda
run ahaantii way jirtaa in laba xafladood ay ka dhacday maalinta sagaalka december oo maalin international day ah oo corruptionka in lala dagaalamo loo asteeyey ama loo dabaaldego oo lasoo bandhiga sanadkaas waxa u qabsamo waddan kasta sidaa ogtihiin saan sheegay soomaaliya waa marka horeysa hay-addan la sameeyo maadaama marka horeysa ay tahay waxaan ka mid noqonay shuruuc caalami ah waxaan ka mid noqonay ururo caalami ah marka u horeysay waxaan ka mid noqonay urur liraa uunka oo ka tirsan qaybta u qaabilsan united nationka la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ku midaysiin boqol iyo siddeetan iyo sideed dowladood waxaa noogu horeysay sideetan boqol sideetan iyo toddoba dowladood annaga ayaa marka u horeysa ka noqonay ku biirnay mimber oo ku noqon boqol sideetan iyo sideed dowladood markii u horreysay ayaan ka qayb galnay shirkaas oo caalami ah oo ka dhacay hadda sharm sheekh waddanka masar oo uu guddi ama delegate uu hogaaminaya guddoomiyaha guddiga madax banaan ila dagaalka musuqmaasuqa doctor xaamid uu hogaaminayo haddaba shirkii uu ku maqan yahay waa marka u horreysay oo aan ka codaynayno ama aan wa codaynayno shirkaas aan ka dhex codaynayno oo guddoomiyihii hay-adda maamuli lahaa sanadka soo socda ay soomaaliya mimber ka noqotay oo cod ku yeelatay waxaa kaloon cod ku yeelanay oo aan mimber ka noqonay african unionka urur ay leeyihin oo la dagaalanka musuq maasuqa waxaa kaloo aan mataqaanaa geeska africa iyo barig ama barigii bartimaha urur ay ku midaysiin baan xiban ka noqonay waxaa kaloon xiban ka noqonay mataqaanaa arab league ama jaamacadda carabta urur ay leedahay waxaasoo dhan marka xeerarkaas iyo xeerka guddigan shuruuc buuna faraya waxaa ka mid ah xafladaha internationalka xafladda marka cidda iska leh si sharci inay u dhigato oo xeerarkaas ay amrayaan oo ururadaas ay kamid amrayaan loona igmaday waa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee madaxa bannaan guddiga saasoo howshiisa ku qabsaday xafladdaasna u dhigtay cid kasta oo inkastoo aan waraysi arrintaas ka bixiyey oo aan hadda doonayn inaan mar kale dib ugu noqdo haddana cid kasta oo shaqo guddiga uu leeyahay ama magaca guddiga uu leeyahay inay ku hadasho isku dayda waxaan u arkaynaa inay tahay arrin musuq maasuq maamul ah oo aanan banaanayn aan tilaabana ka qaadi doono insha allah subxaana wa tacaala marka xafladaha markaan soo koob sidaas u dhaceen laakiin xafladda sharciga ah cidda sharciga inay qabato ay tahay ee xeerarka caalamiga iyo xeerka guddiga uu ku samaysan yahay iyo dastuurka dalka uu sharci u siinaya ee afkaa keliya ku hadli kartaa caalamka haddii ay tahay iyo dalka gudihiisa hadday tahay waa guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa cidda kale oo markaa dhigatay xaflad ama inay dhigata rabto sababaha ku kalafiyo waxa ay u sameeyeen shacabka soomaaliyeed ee aan rabo in ay ka qayb qaataan la dagaalanka musuq maasuqa iyo sidoo kale idinku sidaa u shaqaysaan sideena idinkula soo xiriiri koonaan doonaan shacabigii u baahan inuu ila dagaalamo musuq maasuqa shacabku waa qaybta ugu muhiimsan la dagaalanka musuq maasuqa inay ka qayb noqdaan qaybta koowaad waa in qof kasta uu naftiisa intuu ilaahay ka baqo aakharo uu xisaab la xisaab mataqaanaa ka baqo guud ahaan barnaamijkii bandhiga waraysiyadood ka dhagaysanayseen radio muqdisho intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa intaynu kulmayno barnaamij midkaan lamida sidaa iyo nabadgelyo